warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal subax wanaagsan kulanti wacan qodobada warka xilligan ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah shacabka gaarisa oo loogu baaq inay ku kala qaybsamin siyaasadda sarkaal lagu dilay garowe dad loo qabtay caalamkana waxaa ugu waaweyn toban iyo sagaal qof oo ku dhimatay dab ka kacay dhismo ku yaalla dalka maraykanka ciyaarahana waxaad ku dhegaysan doontaan xulka qaranka etoobiya oo guuldarro ku bilowday tartanka koobka afrika keverde ayaana garaacday intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu door karoon waa subaxnimo isniin ah taaraduun ay ku beegan tahay tobanka bisha koowaad ee labada kun labaiy labaatanka haatanna kusoo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran shacabka ku nool dowla deegaanka gaarisa ayaa loogu baaqay inaysan ku kala qaybsamin siyaasadoo ay ilaaliyaan wadajirka iyo walaalnimada siyaasiyiinta ayaana sidoo kale dhankooda loogu baaqay inaysan shacabka isku dirin waxaa weeye marka aya dadka xilka rabaan iyo kuwa doonahayaanbu sidaan idiin sheegay annagaa iskaga kiindhow marnaba ha isku dilin inaad sababtooda u dagaashaan waanu ognahay wakhtiga madaxweynaheenna iyo raayila dhibka ka kala dhacay dad baan soomay dhiman markii dambena sooma heshiinin soo ma garanaysaan marka mar kasta waxaan rabnaa dagaal sababta ha u gelina waxa muhiimkee siyaasadda waxaa waaye walaalnimada inay la muuji kurada jeebkahaynma ku jirta inninkaa ku jirta idinkaa disayd garanaysan yaa liida noqoni wakhtigan la joogan ruuxii liida qor dhibkiisu iska badan dhaartii lagu doorto dagaala lagugu bilaabay ciyaar ma aho marka waa inii hambalyana waddankan kenya annaka aan deganna soomaalida waxaa inii sheegi rabaa waa five subfive counties oo northern kenya lacagtana soo gasho way ka badanta dowladda soomaaliya ee jabuuti laisku daro siyaasa ammaan aan ku falno waan tartamaynaa meejan waxaa ku tartamahayaa shan wiil maba badnabo mid unbaa qaadani mid unbaa qaadan midkaasna waa wiilkaada wax shisheeye ma jira gaaris ani deeqo waan tartamahaynaa ani mashuuma gabana cali qorana waan tartamahaynaa aniga nadiif jaamac waan tartamahaynaa kii ku guulaystaa wiilkaada qabo ninkii hooyadaa qabo yaa adeerka ah sooma aabbaha waa marka cabsiha qabina laata qowf kii soo galo waa wiilkaada laakiin waan tartamaynaa xumaatana ha ka arkina annaka shaan isla cabnaa waa isla deeqooba hadda isla qosleen warniyow dowladdayda haddaan hagaajisa wax baan kaa siin taada ka warran baan dhe nadiif shalay aan isla fadhina waan wada sheekaysanay marka annaka waan sheekaysana shaabaa wada caabicaynaa markaa saa uu ogaada markaa sidaa daraaddeed walaalayaalow dhibaato ma jirto yaal isxumaynin siduu gabanaga uu sheegay waxan waa un tartan taarikh sagaal baa la kala bixi wax dhibou jira ma leh ninkii ilaahay u qorana wuu heli ninkii kalena meel uu kici ma leh gaarsan baan joogaynaa un meel aan kicin ma leh marka sidaa daraaddeed waana mahadsantihiin sidaa noo soo dhowayseen waana isku dambayn doonaa insha nabadda hala ilaaliyo walaalnimada hala ilaaliyo si wacanna dhisigan ha lagu bilaabay intaasaan leeyahay soo dhowaada waa mahadsantihiin shukran jaziilan waan wada shaqaynaynaa waan wada guulaysanaynaa cadownimada iyo colka iyo qabiilka iyo qoyskaan iska dhaafo waad mahadsantihiin gozangu mtafanya siasa zitaisha, watu watano, watu sita, watu saba watachaguliwa ama wangapi kutoka mahali unatoka, lakini Halijuguru itabaki hapa, mzee wa hapa atabaki hapa, mama wa hapa atabaki hapa, na mwingine atabaki pengine, na maneno itaendelea. Kwa hivyo, angalia, utabaki ukiwa kiwete, utabaki ukiwa nini, na ile kitu unafanya itakusaidia na nini. Niliona vita ya karibu, niliona hata sikujua Wasomali ni wakali mpaka kina mama. Niliona mama anatoka huko mbio, anataka kupiga eh, nini, tafadhalini, tafadhalini. Siasa ya namna hiyo haitatupeleka mahali. Tuwe na amani, tushirikiane na security officers, twende tuchague watu wetu, watu ambao tunapenda, kwa sababu ulazimishwe. Si unaenda siri peke yako, vita ni ya nini? Hata mtu akikwambia nini, wewe ndio utaenda uingie kwa ndebe peke yako, uchague yule unataka, uchague Ndalana, uchague nani, uchague whoever. Kwa hivyo tafadhalani, tafadhalini nawaomba, kwa sababu msimu ndio huu, tuhakikishe tu wakati wa siasa, siasa imefanyika mzuri. Wanasiasa hawatusukumi wananchi kufanya maneno ambayo haitatusaidia.
shacabka laamo ayaa ka fala celiyey weeraradii ka dhacay hindiya ay ka geysteen dagaaliyaano looga shakisan yahay al-shabaab qaar ka mid a shacabka dowla deegaankaasi laamo oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inaysan aqbalayn weerarada ka dhacaya laamo iyagoona dowladda ugu baaqi inay wax ka qabato
Jina langu naitwa Shebe Muhammad, naishi upande wa Lamu. Kwa ufupi, hili jambo ambalo lilitokezea huku, sisi hatukuwa na umoja na wao, sawa, hatukulipendelea kabisa, kama sisi wazaliwa wa Lamu. Kwa hivyo serikali sawa, na ikae macho kwa uzuri, ichunguze watu kama hawa hawatukuliwa hatua kivyovyote, sawa. Kwa hivyo serikali yetu twaipenda na ina u wametueletea ulinzi wa usalama mzuri, sawa. Hawa watu walifanya kitendo kama hichi, sawa. Sisi hatukuwapendelea watu kama hawa, sawa. Kama mimi mzaliwa wa Lamu, sawa, hii eh, mambo yanaendelea, sisi hatuko pamoja na wao, sawa. Sisi hili jambo lilifanyika, sisi cha- hatuna umoja na wao kabisa.
Mimi nataka wa- waziri aingilie zaidi katika mambo haya haswa kwa usalama. Hapa ni mambo ya kusikitisha sana yanavyoendelea hapa. Kwa upande mwingine, wasikia ni mambo ya mashamba, watu wanauana kwa shauri ya mashamba. Hiyo mambo haya yakiendelea, halafu kama kisa hichi cha jana cha kusikitisha kimetokea vibaya zaidi.
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
haatanna dhanka soomaaliya raggan weli la aqoonsan ayaa waxaa magaalada garoowe ee caasimada dowlad goboleedka puntland ku dileen cabdikaafi cabdixafiid oo ahaa sarkaal ka tirsan dowladda hoose ee magaalada garoowe duqa degmada garoowe axmed saciid muuse oo ka hadlay dilkaasi ayaa dadweynaha ka codsaday in ciidanka ammaanka ay ku caawiyaan xogta kiiskan iyo cidda dishay ciidamada booliiska magaalada garoowe ayaana si faahfaahsan uga hadleen dilka loo geystay sarkaalka ka tirsan dowladda hoose ee garoowe balse ay sheegeen inay baaritaano ku wadaan tuumanayaal loo qabtay dilkaasi xirfadleyda magaalada kismaayo ee biraha ka sameeya agabka ayaa sheegay in halkaasi ay ka soo saartaan magaalada kismaayo maxamed ibraahim washington ayaa warbixintani qodobkan ku aadan noo diyaariyay
soomaaliya wakhtigani ma laha warshado soo saara agabyada muhiimka ee maalinlaha aan u adeegsano suuqa xirfadleyda biraha ee magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose oo ah suuqa keliya tae wakhtigani soo saara agabyada muhiimka ee lagu adeegsado nolosheena maalinlaha oo ay ka mid yihiin qaadooyinka burjikooyinka masaarta iyo kuwo kale oo muhiim u ah nolosha ibniaadamka qaar ka mid a xirfadleyda biraha oo la hadlay warbaahinta s t n ku booqatay goobahooda ganacsi ayaa inooga warbixiyey xaaladooda ganacsi iyo agabyada ay sameeyaan oo ay ka sameeyaan biraha waxaan sameynaa qalibahade oo guriga loo baahdo burjikooyinka taawada mindida ilaahay waa kuuroon yahay wixii oo ilaahay waa kuuroon yahay wax la farsameeya kulli qaadkooyinka wixii hadda oo qalab oo guri lagu adeegto maqaayadana waa wa kasii dheertahay ilaahay waa kuuroon burjikooyinkana oo aan maqaayadaha waaweyn waa ku sameynaa aan sameysanaa wax loo baahdo yaamba badil badil waa sameynaa yaamba waa sameynaa kabarooyinka waa sameynaa ma fahamtid qalabkaasaan sameynaa farsamada
burjikada oo hoos salka hoos dambisha tan dagafta oo burjikada la dhigooy way tanna duwaalo duway ilaahay kuma darnaado oo shidaalka fadhiga way kuma darnaa ilaahay kuma darnaa duwaalo duway shidaalka anaga gacantahayna ka samaysanayna maasha allah kan way may waa badiilka eh, kabaawaha beeraha way inta geedan aan ku sugay laga kabaawee dhulku laga kabaawee kii moos haddii ay Hal- hal leex.
ay kulli qalaane kanna haddii ilaahay kuma darnaade widaanta eelku googoto hadaga la kiire eelka laka dhaaride lakasa saare lakasa gudbiye marka banaanka laska saare hadaga kiiridaas kanna maywa madana hoola eriga way kan yaa sumudda laga saarade ilaahay kuma darnaade kana kinseeri bulisiinka oo shabaabka way oo fulmayaasha matuura faalboortayaalka way iyagoo wiin ah iyagoo yar eh isagoo yaraan ay yasin tusiini isagoo wiin ayna iyaala maasha allah gacantaayna ka samaysoyne maanta kana burjikada laaway oo haddana oo unukorsaaradaano oo canjeeradan oo kutubada oo ilma oo raashinto alxamdulilahi rabbilcaalamiina kalna mayba lijaanka oo meera oo barbaratooyka ay gaadiidka wasaan reer baadiyaasha oo tababarka haysadaan yaa hadaga diiraana ilaahay kuma darnaado wax kasta oo nabto maanta gacantayna ilaahay nasiibi tan misaarta way misaarta inshaalata misaarta maynan ka talagalin ti dhismaha way tan ti qoryaana maaha ti dhismaha way oo farsamo farsamayaalka usfundiyaalka alxamdulilahi rabbilcaalamiina ilaahay farsamo nasiibi ugu dambeyn xirfadleyda biraha ayaa wakhtigani ah warshada keliyata ee wakhtigani ha qabtirtay in dalka dibaddiisa aan noogala keenin agabyada aan ku isticmaalno guryaheena oo ay ka mid yihiin mindiyaha iyo qaadooyinka balse ay gacmahooda ku sameeyaan si dalkooda iyo dadkooda ay uga macaashaan maxamed ibraahim washington warbaahinta ista magaalada kismaayo
dhanka wararkii ugu dambeeyey caalamku igraan toban iyo sagaal qof oo ay ku jiraan sagaal caruur ah ayaa dhintay halka tobnaan kalena ay dhaawacmeen kadib dab ka kacay guri dabaqa uu ku yaalo magaalada new york dalka maraykanka sida ay sheegeen saraakiisha magaaladaasi duqa magaalada new york erig adams ayaa xaqiijiyeen toban iyo sagaal qof ay dhinteen dabkii ka kacay magaalada new york gaar ahaana dhismaha dabaqa ee twin bucks oo ku yaala agagaarka ee bronax ee magaaladaasi dhanka ciyaaraha xulka qaranka itoobiya ayaa guuldarro ku bilowday tartanka koobka qaramada afrika kadib ciyaar ay wadaageen xulka qaranka kebadi kuwaasoo hal gool ku garaacay ciyaarta ayaa guud ahaan ahayd mid si u degan inkastoo kebadi ka wacnaayeen itoobiya goolka waxaa lagu helay daqiiqada afartan iyo shanaad ee dhammaadka qeybta hore waxaana qaranka geeska afrika ka socda ku xumeeyeen in kubadda cagtooda ku hayaan kebadi daafacan waa ay wacnaayeen iyaga ayaana ku sarreeyay maamulka kubadda waxa ayna mararka qaar gaarayeen heerka dhan konton iyo sideed ee boqolkiiba kooxda nottingham forest ayaa ka bixisay f a kaabka kooxda arsenal the ganas lama filaankii ugu weyn ay ka dhacda f a kaabka ingiriiska ayeyna ahayd shalay arsenal oo ah kooxda ugu guulaha badan ee tartanka f a kaabka ayaa laga reebay koobka xilli ciyaareedkii labaad oo xiriira iyaga oo aan dhaafin wareega saddexaad ee tartanka michael arteta ayaa kusoo galay shaxdiisa ugu adag inkastoo uu isbeddel ku sameeyey shaxdiisa xidigaha qaarna fadhiisii oo keedka dhigay daqiiqadihii ugu dambeysay ciyaartu markay maraysay siddeetan iyo saddex daqiiqo nottingham forest ayaa dhalisay goolkii koowaad ee ciyaarta waxaana u dhaliyey xidiga lagu magacaabo lewis graban
And there's something about the FA Cup against Arsenal that brings the best out of Nottingham Forest.
What a goal. What a goal. Really poor defensively, again from Arsenal giving the ball away. But it's a great finish. I can't tell you how good the finish is, Sam. Because it's a ball that's bouncing just before him, it's rising. And he goes with it with the correct foot, which is probably an orthodox one. And that's his right foot coming across him You would think naturally you'd go with your left foot for the finish.
xegaa kulan kale oo xiiso badan ayaana maanta loo balansiya isla f a kaabka ingiriiska kooxda manchester united waxay qaabilaysaa kooxda aston villa dhanka laaliga cented ee kulan ayaa loo balansiyaha isbanyola waxay qaabilaysaa kooxda elje siri a italyanalka torino ay caawa la ciyaari doonto kooxda fiorentina dhanka ee gruupka b africa cup of nation kulamada maanta laga dheeli doono senegaal waxay qaabilaysaa zimbabwe guinea iyo sidoo kale malawi ayaa ballansan halka gruubka si ay dheli doonaan caawa morocco iyo ghana comoros iyo gabon waa kulamada la ciyaari doona maanta horyeelada yurub iyo dhanka ee africa cup of nation